bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi رbi الcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcas asijistaaniyu raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi اlxuruuf ay hada kani maxalu أwali kitaabi اlxuruuf xuruuftii xuruuftana qiraa'aadkaa loo jeedaa qiraa'aadka qur'aanka bayaankooda yuu u kitaab yahay ayb nusakha qaarna waxaa ku dhacay ama riwaayaadka abu daawuudka qaar ka mida riwaayatu abi ciisa aramli kitaabu اlqiraa'aati wamaa yurwaa can الnabiyi salى اllahu calayhi waalihi wasalama fiiha qiraa'aadka iyo wixii nebiga laga warinaayo ayb oo ku saabsan qiraa'adkaas ayb alxuruuf marka waxaa weeyaan xarfu abi camrin kada iyo xarfu bni caamir kada iyo ay qiraa'a laga wadaa marka kitaabu alxuruufna wuxuu ka wadaa marka kitaabu bayaani alqiraa'aat qiraa'aadkana hadda marka si cilmi ahaan ugama hadlaayo isaga dhammaantood kama hadlaayeen wuxuu ka hadlayaa waxyaabo nebigu si uu akhriyey quraa'duna ku kala gegedisan tahay iyo waxyaabahaas uu ku sheegayayb qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaana cabdulaahi marka qiraa'aadka badlulmajhuudka siduu dhahaayo ay اlxuruufi wاlqiraa'aati اlmanquulati can rasuuli اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam biطariiqi اlxadiid qiraa'aadka oo halkan ku sheegayo waa wixii nebiga laga soo guuriyey xadiid ahaan looga soo guuriyey sawaaءn kaanat اlqiraa'aةu mutawaatiratan aw lam takun ama qiraa'adu mutawaatir ha ahaato ama yaysan ahaanin wixiiba qiraa'o geli karoo nebigu sheegay ama ha ahaato yacnii mutawaatir ama ha ahaato hayru mutawaatir tawaaturulqiraa'ana waxaa loo shardiyaa saddex shardi sixatu isnaadiha ila اnebiyi sala اllahu calayh ali wasalam qiraa'adu markay mutawaatiro noqonayso waa in nebigu sanadkeeda uu gaaro tan labaadna waxaa weeyaan an yuwaafiqa wajhan jaa'isan fi alcarabiyati alatii nasala biha alqur'aan luqadii carabiga ee qur-aanka uu ku soo degayna inay ku bannaan tahay ayb oo ay waafaqayso qiraa'adii wej carabiya weyso mutawaatir ma noqon karto laakiin wej carabi waa weysay iyo ma weynin ayaa de waxay u baahan tahay shaqo aad u badanoo tatabbuc luqaadka carabta in lagu sameeyo abuushaama shaadibiyada sharaxuu ku leeyahay abushaama meelo badanoo la yidhaahdo yacni waxyaabo badanoo sidaanoo kale u ka hadlaa oo luqada carabiga wej kuma leh iyo waa ku leedahay iyo laysku hayo iyo aad u baraarujiya u sheegaa marka qiraa'adaani waa sahlantaha dadka qaar inay yidhaahdaan luqada carabiga wej kuma laha laakiin luqada carabiga wej kuma lahan dhiildhiil maaha istiqra' iyo tatabuc badanay u baahan tahay ashcaartii carabta la tatabuco si fiican loo fiirfiiriyo waana miduu alimaamu shaafici uu yidhi sunnada nebiga iyo luqada carabigaba nebi unbaa koobayo oo koobiddeedu waa adag tahay in dadku ay koobaan luqada carabiga maxaa yeelay carabtuna waa fara badan tahay jihooyin kala duwan bay ka imaadeen marka in shicirkoodao dhan meel lagu koobo way adag tahay ayb ayb shardiga saddexaad waxa uu yahay muwaafaqatu khati اlmusxaf qiraa'adu inay waafaqdo musxafkii cuhmaaniga ahaa khadkiisa inay waafaqayso qiraa'adii marka aan waafaqin khadka musxafka cuhmaaniga ah mutawaatir ma la dhahayo saddexdan markii laga helay qiraa'adu mutawaatir noqonaysa tawaaturka qur-aanka iyo tawaaturka xadiidkuna waa kala bedelan yahay waxaa dhici karta wax xadiidka aan tawaatur ku ahayn qur-aanka soo guurintiisu inay ku noqoto waa fanni gaar ah oo dadkiisa loola noqdo oo iyaga markaas loogaga dambeeyo ee marka fanni hadda yacnii kan ku saabsan yacnii oo inta isqilaaxii muxadisiinta intaad qaaddo xagga kale aad ku qaadi kartid maaha waa fanni marka isaga dadkiisa iyo mutakhasisiintiisa in loogu yacni celiyo u baahan way laakiin saddexdaas shardi buu sheegay ibnuljasari ayb sixatu isnaadiha ila اnebiy salى اllahu alayh ali wasalam muwaafaqatiha wajhan jaa'isan fi اlcarabiyati muwaafaqatu khai اlmusxaf ayb hadday hesha saddexdan qira'a mutawaatiray noqona mutawaatirka shaadku marka waxay ku kala duwanaanayaan qiraa'ada shaadka ah oo mar haddii shuduudkeeda la xukumo salaaddii laguma tuka karo oo dikri salaad lagu tukada ma noqonayso laakiin ma la ixtijaaji karaayo ma la xujaysan karaa maxalu khilaaf waa usuululfiqiga oo qiraa'ada shaadka culamada qaar waxay leeyihiin waa la xujaysan karaa meel mudlaq ahaydoo kale qiraa'adan shaadka hadday taqyiid ku daraysoo kale iyo waa waa laysaga dhisan karaa sida kafaaratulaymaan oo kale fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahlikum ow kiswatum ow taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin qiraa'a marka shaadaa jirto fasiyaamu alaaati ayaamin mutataaliyaatin dhahayso marka ma la dhihi karaa yuxmalu lmudlaq cala almuqayad qiraa'adan shaadka taqyiidka ku jiro ma lagu qaadayaa iطlaaqa meeshaan ku jiro culammada qaar badanaa qaba sidaasna oo waxay leeyihiin shardi waxaa ah inay saddexda bilood isku xigto saddexda maalmood ay isku xigaan shaaficina laba qowlo ku kala leeyahy qadiim iyo jadiid mas'aladaa laftirkeeda laakiin culammadu waxay ka soo sheegaan oo jadiidka in qiraa'ada shaadka ixtijaajna uunan ixtijaaji jirin isaga marka qiraa'ada shaadka ixtijaajkeeda in la xujaysto iyo waxa keenayana waxaa ka mida xadiidka aaxaadka xoog ahaan kama hoosayso yaanba qur-aan laga dhiganin oo la akhriyo oo laysku addoonsadayo salaad lagu akhriyo yaa laga dhiganine laakiin tafsiir inay gashay maxaa u diidayeen qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedi الnufayliy qaala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil xaaw xadaanaa nasr bnu caasim qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can jacfar bni muxamedi can abihi can jaabirin ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam qara'a wاtakiduu min maqaami ibraahiima musallaa isagoo markaa yani khadii hoos dhigaayo watakiduu ayuu akhriyey ayb marka qiraa'o nebiga laga soo guuriyey waaye sidaas inuu u akhriyey ayb wاtakhaduu min maqaami ibraahiima musallan naafic iyo hayruhu baa akhriyeen ayb qiraa'at اlakar marka waa khadoo la hoos dhigo ibnu caamir iyo naaficna ibnu caamir qaariyo reer shaam waaye wuxuu akhriyey bifatxi اlkha wاtakhaduu calى wajhi اlkhabr qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can hishaam bni curwata can curwa can caaئiشhaةa ana rajula nin qaama min alleyli habeenkii buu istaagay faqara'a wuu akhriyey salaad buu tukaday qiraa'o buu ku akhriyey farafaca sawtahu codkiisiibuu kor ugu qaaday bilqur'aani qur'aankii falammaa asbaxa markuu soo waabariistay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama yarxamu allaahu fulaanan hebel allah u naxariista ayuu yidhi ka'ayin min aayatin aayad badanaa adkaraniiha uu soo xusuusiyey kuntu qad usqidtuhaa layga riday oo qalbigayga yacnii laga bixiyo iloobay qad usqidtuhaa sidaasuu marka uu sheegay dabdigeeda cownuulmacbuudka qiraa'ada riwaayada bukhaarigana waxay leedahay qad unsituhaa qad unsiituhaa layi loo siiyey ayb marka maxalushaahidka uu ka rabo waxay tahay ka'ayin sidaasuu nebigu yidhi ka'ayinna marka ibnu kaiir iyo qaariga reer maka ibnu kaiir iyo jumhuurta kale ayaa isku khilaafsan meel walbo ka'ayin qur-aanka ay ka soo gasho wakaa'in buu dhahaa isagana ayb marka ka'ayinna nebiga tii marka loo badnaabuu qowlkiisaan deliil u noqonayaa qowlkiisaan kaasuu deliil u noqonayayb waana midda waafaqsan qiraa'ada waka'ayin min nebiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiir ayb nusaqa qaar abu daawuudka waxay qorayaan kain kain qaaraa dhigaya wahiya qiraa'atu ibni kaiir waayo middaasi macnaa ka'ayin iyo wakaa'inna isku macnow ibnu kaiir meel walba isaga wakaa'in buu leeyahay waka'ayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allaahu yarsuquhaa iyo waka'ayin min nebiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiir iyo wixii waka'ayin soo galo dhan qur-aanka saas u ah mahaalushaahidkiisa marka taas قال xدثنا qتيبة بن سعيiد قال xdثnا cبدالواxد بن زiياaد قال xdثnا khصayف qaala xadaثanaa miqsamu mowla bni cabaasin qaal qaala bnu cabaas naزlat hadihi اlaayaةu wmaa kana linabiyi an yagulla yaa soo degtay fii qatiifatin xamraa'a yacnii maro madow maro guduudan fuqidat la waayey go' guduudanoo la waayey yowma badrin faqaala bacdu اnnaasi dadka qaar baa waxay dhaheen lacalla rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam akhadahaa inuu nebiga qaatay baa laga yaabaayo cidna uusan qaadanin aynan qaadanin kale yacnii nebiga inuu meel ku og yahay oo isaga uu meel dhigay baa laga yaabaa bay dhaheen faanzla allahu caza wajal alla wuxuu soo dejiyey wamaa kaana linabiyin an yaqulla nebi inuu si qarsoodi meel wax iskaga dhigo u qaado yacni uma aha qaala abu daawuud yaqulla maftuuxata alyaa ayuu xadiidkii saasuu nebiga ku akhriyey maftuuxata alyaa ya-da iyaday kor dhigantahay yaqulla ayb qiraa'o kale marka waxaa jirta marka yuqalla in la akhriyayb qiraa'ada marka an yaqulla sidaa ay ku tahay waa qira'at ibni kaiir abi camar caasim wa qara'a albaaquuna kuwa kale waxay akhriyeen yuqalla towjiiheedana waxay tahay nebi ma ahaanin inay asxaabtiisu khiyaanaan oo nebi asxaabtiisa ma khiyaanaysa nebiga asxaabtiisa ayb qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala xadaanaa muctamirun qaala samictu abi qaala samictu anas bna malikin yaquul qaala اnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu yidhi allaahuma inii acuudu bika ilaahu adaankaa magangelayaa min albakali bukli wاlharami iyo duqnimo oo aan da'dii marka aan nin duqoobay oo yacnii miirka ka tago wax iloobo iyo oo kharif noqday inaanan noqoninba inaan noqdaan kaa magangelaya ilaah qaala abu daawuud maftuuxata albaa'i waalkhaa sidaasuu nebigu xadiidkan ku yidhi ba'dii iyo kha'dii oo la kordhigay albakal ayb sanadkiisana marka isnaadkiisu waa saxiix aladiina yabkhaluuna wayamuruuna annaasa bilbukli xamse iyo kisaa'i waa laba qaari oo reer kuufo ah waxay akhriyeen bilbakali nacam aladiina yabkhaluuna wayamuruuna annaasa bilbakali nacam xadiidkaanay marka waafaqsan tahay ayb wa qara'a albaaquuna bilbukli bay akhriyeen waana laba luqo oo mashhuur ah kaalxusni waalxasani alxasanu wاlxusnu waa murug labadoodaba albuklu wاlbaklu waa isla mid ayb qiraa'aadkan marka mutawaatirka ee masaaxifta ku qoran ee la akhriyo kuwa mutawaatirkaa waa toban toddobada yacnii shaadibi wax qoray isaga iyo saddexda lagu daro marka tobankaas ee mutawaatirka iyagu nebigu si waxay uga sugnaadeen xataa adda'a oo addahooda xataa nebigu waa ka sugnaaday ma la dhahaya yani waa lagu ijtihaadaa la diidaya qiraa'o lagu ijtihaado mutawaatiroo dadku akhriyaanoo masaaxifta ku qoran ma jirto oo waxaan waxaa weeyaan kulligood iyadoo sidaas loo akhrinaa ay tahay ayaa nebiga afkiisa looga maqlay sala allahu calayh ali wasalam sidaasay yidhaahdaan marka culimmada ka hadlo yacni mowduucaas قال xdثna qتyبة بن سعيid qال xadثna يحyى بن سلaيم عن إسماعيiل بن كثيir عن cاaصم بن لqيط بن صبرة عن أbيه لqيط بن صبرة qاaل كنت wاaفda بني المنتفق ayaan ahaa أو fي wفdi بني المنتفق إلى رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم فذakر الxadيiثa buu sheegay faqاala yعnي النبي صلى الله عليه لي وسلم نbigu wuxuu yidhi laa تxsibana وlam yqل ma dhihin laa تxsabana marka siinkiioo la hoos dhigo iyo siinkiioo la kor dhigo waa quraa'adu waa kala qabaan ayb oo meesha meelahaasoo dhan oo xasiba ficilkeeda mudaaric meelaha qur-aanka ku imaanaya abu camar isaga yaxsibu buu akhriyaaba nacam waa hoos dhigaa siinka ayb ayb raawiga ujeedkiisuna waxaa weeyaan nebigu wuxuu ku dhawaaqay iyadoo maksuurata siin abuu u jeedaa maahane walam yandiq bihaa fii haadihi alqadiya laga wadaa ee nebigu maba ku dhawaaqin laa yaxsabanna maahan hadduus ku dhawaaqin say qur-aan u noqotay marka ayb yacnii kuma dhawaaqin marka lale markaan aayaddaas uu akhrinayey qiraa'ada wuxuu akhriyey bikasri siini a marar kalena siinka waa kor dhabay oo taa marka waxaa weeyaan saasay qiraa'a ahaanba u noqotay ayb laa taxsibanna buu markaan yidhi buu kawada imaamu nawowi saasuu ku tawjiihiyey ee macnaheedu maahan weligiis rasuulka kuma dhawaaqin ma laga wado haddaanu weligiis ku dhawaaqin maba sugnaateenba xasiba marka mudaariceeda yaxsabu iyo yaxsiba in lagu keenana waa labadii wej kuwii ay ku bannaanaayeen waanacam facila oo laba wej ku bannaan mudaariceeda nowcun yuftaxu wa nowcun yugsaru fadxadana waa qiyaas kasraduna waxay ahayd shaad ahaan baa loo maqlay labadii marka waa ku timid ayb wajhaani fiihi min ixsib ayb ayb kuwu ka bilaabaye luqa ahaanna saasay u jirtaa marka ayb walam yaqul laa taxsabanna ma dhihin maksuurata siin iyadoo abu qara'a maksuurata siini buu akhriyey قال xdثna محمد بن عيسى qال xdثna سفyان qال xdثna cمر بن ديناr عن cطاء عن بن cabاaسi qاal laxqa المسلimuuna mسلimiinta waxay haleeleen rajuلa nin فيi غunaymaةi lahu ari yar xoogaa yar oo ari ah la joogo dhexdeeda ah faqaala waxa uu yidhi ninkii السلaaم عalayكم faqataluuhu way dileen وأkhadوu waxay qaateen tilka اlغunaymata haniimada arigaa yarka ah tilka اlغunaymata arigaa yarka ah bay ka qaateen فنزلت waxaa soo degtay وlاa تquلوu لmaن ألقىa إليكم السلام لasta مؤmiنا تبتغوuna caرض الحayaaةi الدuنيا tilka الغuنayma adduunyada la sheegayo waa arigaa yarka ayb يا أيuهa الذيiنa آmنوا إذا ضربتم في سبيiل اللahi فتبينوu وlاa تquلوu لmaن ألقىa إليكم السلام إليكم السلام labadaba waa r السلام markaa markaa nebigu akriyey ayb oo raawiga u warinayo ayb oo marka naafic iyo ibnu caamir iyo xamza naafic iyo ibnu caamir iyo xamza waxay akhriyeen liman alqaa ilaykum الsalama bigayri alifin ayb wahuwa alistislaam baa laga wadaa inta kalena waxay akhriyeen assalaama salaamtuna waa assalaamu calaykum marka assalaamu calaykum taas calaamad marka waxaa weeyaan islaamnimadiisa aad ku garan kari lahaydeen istislaamku isaguna da waa isdhiibidda islaamkiiba inuu u hoggaansamay buu muujiyey kadib maxaa loo dilayaa marka ayb ood u disheen saas sax ma ahayn baa laleeyahay marka ayb maxalushaahidka marka assalaamadaas qaala xadaanaa xadiidkanna isnaadkiisu waa saxiix qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa bnu abi zinaad xa waxadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala xadaanaa xajaaj bnu moxamed can ibni abi zinaad wahuwa ashbacu can abiihi can khaarijata bni zayd bni haabit can abiihi ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama kaana yaqra'u wahuwa ashbacu markuu le xadiidkiisaa dheeraa ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana yaqra'u wuxuu akhrinayay hayra uli اdarari walam yaqul saciidun saciid ma dhihin kaana yaqra'u hayra uli darari iyo hayru uli darari labadaasaa la akriyay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli اdarari iyo hayra uli darari hayra marka la yidhaahdana istina ahaanay isaga nasbisan tahay hayru marka la yidhaahdana laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayruda qaaciduuntay markaa bedel ka tahay walam yaqul saciidun kaana yaqra'u ma dhihin marka hayra iyo hayru labadaba marka in la akhriyey buu tusaya meeshaan xarafkaas qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa xaaw xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala akhbaranaa cabdullahi bn اlmubaarak qaala xadaanaa yunus bnu yaziid can abi caliy bni yaziida can الzuhriyi can anas bni maalikin qaal qara'ahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama nebigaa akhriyey wاlcaynu bاlcayni wakatabnaa calayhim fiiha ana الnafsa bالnafsi wاlcayna bilcaynina waa la akhriyey wاlcaynu bilcaynina kisaa'i baa marka ana الnafsa biالnafsi inta ka dambayso isagu waa godayaa wاlcaynu biاlcayni wاlanfu biاlanfi wاludunu biاluduni wاsinu biالsini wاljuruuxu qisaas ayb hayruhuna marka waa iskhilaafsan yihin iyaga laftirkooda oo abu camar oo kale wاljuruuxu qisaasun u akhriyaa inta kalena waa kordha waa kordhig u ku wada ayb caasimna wax dhan marka waa kor waa kordhigaya أن النفس بالنفس والعyن بالعyن والأنف بالأنف والأduna bالأduni والsina bالsini والjuruuxa qisaasun u dhahaymarka qaarna waljuruuxuday godeen inta kale waa nasbiyeen abu camar oo kale qaarna dhammaan waa wada nasbiyeen sida caasim oo kale qaarna wاlcaynu bاlcayni inta ka dambaysana waa la rafciyeen kisaa'iyo kale mara hadda tii kisaa'i waa midaan wاlcaynu biاlcayni buu nebiga yidhi almaa'ida qaala xadaanaa nasr bnu caliyin qaala akhbaranii abii ayb xadiidkan hadda dambe isnaadkiisu dacfi baa ku jira lijahaalati abi cali bni yaziid ayb wahuwa bnu abi najaad alayli akhuu yuunus waay abu xaatim baa jahaala ku sheegay ayb bukhaarina sida uu tirmidi ka soo guuriyey xadiidkan waxa uu yidhi tafarada bnu اlmubaarak bihada اlxadiidi can yuunus bni yaziid ayb laakiin wlcaynu bilcayni wax qiraa'o jirta waay hadda xadii ahaan xadiidkan daciif ha ahaado laakiin qiraa'ada kisaa'i waxay haysataa sanad saxiixa wlcaynu bilcayni marka waa sax qaala xadaanaa nasr bnu caliyin qaala akhbaranii abi qaala xadaanaa cabdullahi bn اlmubaarak qala xadaanaa yuunus bnu yaziida can abi caliy bni yaziida can الzuhriyi can anas bni maalik أna rasuul اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam qara'a nebigu wuxuu akhriyey wakatabnaa calayhim fiiha ana الnafsa biالnafsi wاlcaynu biاlcayni qaala xadaanaa الnufayliyu qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaanaa fudayl bnu marsuuq can caطiyaةa bni sacdin اlcawfiy qaala qara'tu calى cabdillaahi bni cumara ayaan ku dul akhriyey allahu aladii khalaqakum min dacfin suurat ruum faqaala min ducfin buu yidhi marka qara'tuhaa calىa rasuuli اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebigan korkiisa ku akhriyey kamaa qara'tahaa calaya kamaa qara'tahaa muu idin dhig kamaa qara'tahaa calaya saad adiga aniga iigu akhrisay oo kale faأkhada calaya oo igu qabtay kama akhadtu calayka saan kuugu qabtay adiga kuqabashadaas marka waxaa dhici karta inaysan ahayn ma jirto inaan laga wadine laakiin saanna waa jirtaa camal ogow inay tahay ayb labada qiraa'adle waa jiraan bal xafso laftirkiisa wej oo juhdiisa yani ruwaaddiisa raawi ka mida ayaa wuxuu qorayaa xafse isaga waa raawi isaga laftirkiisa raawi ah laakiin dadka ka warinaya qiraa'ada wej buu leeyahay marka min ducfin ah buu leeyahay qaarna marka ariiqa ariiqatu ayiba iyo ariiqatu shaaibiya ariiqatu shaaibiya min ducfin waayla dhahaanba ayb allahu aladii khalaqakum min ducfin weyaan ariiqada shaaibi marqara'tuhaa calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam kamaa qara'tahaa calaya faakhada calaya kamaa akhadtu calayka waa igu qabtay marka sidaa adiga aan kugu qabtay oo kale marka labada waa qira'a jirto min ducfin min dacfin hadda tan marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay tii ahayd min ducfin xadiidka isnaadkiisu waa daciif caطiyata bni sacad alcawfi baa ku jiro waana daciif baqow isaga tafsiirkiisa macaalimu tanziilka wuxuu leeyahay addamu lugaةu quraysh wاlfatxu lugaةu tamiim godka wuxuu yahay lugaةu quraysh kordhigana waxaa weye luqatu tamiim ayb min ducfin luqatu quraysh min dacfinna luqatu tamiim saasuu yidhi ayb marka waa laba wej oo carabiyada da wej kule wujuh قال xdثna محمد بن يحيى القطعي قال xdثna عubayd يعن بن عقيل عن hاaruن عن cabداللahi بن jاaبر عن caطية عن أbي سacيid caطية الcawفي waa kan lftirkiisa waa ninka hadda ayb waa tdliisiyaa marka abu saciidkan waa kelbi laakiin wuxuu dadka uga dhigaa abu saciidin الkhudri inuu yahay baa la moodaya عan أbi سacيidi عan النabiي slى الlaه عليه aلي وsلم min ضcفin xadiidkana marka caطiyaة alcawfi ayaa ku jiro waa ضaciif laakiin min ضcfin qirاءة صaxiixoo jirto qaala xadaثna mxamed bnu kaثيir qaala akhbarana sufyaan can aslm alminqariي can cabdالlaahi can abihi cabdiالرaحmaan bni أbza qaala qaala ubay bnu kacbin waxa uu yidhi bifadli اllaahi wabiraxmatihi fabidalika faltafraxuu qul bifadli اllaahi wabiraxmatihi fabidalika faltafraxuu kaas ku farxa idinka falyafraxuuna ha ku farxeen ayb macno ahaanta ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan ayb qaar marka nusaqa kitaabka qaar baa falyafraxuu ya qoraayo ayb qiraa'atu ubay waa bitaa sida abu daawuudba uu sheegay xadiidka dabadiisa aakhirkiisa ayb ayb faltafraxuuna khiaabaa ku jiro wahiya qiraa'atu yacquub alxadrami weyaan axad اlquraaءi اlcashara ayb fii riwaayati ruways allu'lu'yi wa qara'a albaaquuna sagaalka kale waxay akhriyeen falyafraxuu bilyaa قال xدثنا محمد بن عبد الله قال xدثنا المغيرة بن سلمة قال xدثنا بن المبارك عن الأجلح قال xدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون yب qاaل أبو داود بالtا yب أبو داود mrka وuu yhi waa بالtا marka kutubta falyafraxuu qoraayo kan dambaad diidaayo faltafraxuu yaa adda xadiidkan saasay ugu jirtaa ayb qaala xadaثanaa muuسى bnu ismaaciil qaala xadaثanaa xamaadu qaala akhbaranaa haabit can shahri bni xawshab can asmaaءa binti yaziida annaha samicat الnabiya salى اllahu عalayه ali wasalam yaqra'u nebigu oo akrinayay maqashay inahu camila hayra saalixin inahu camalu ayru saalixin inahu camila hayra saalixinna waa la akriyo qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlika inahu camalu ayru saalix inahu camila hayra saalixin saasay marka aan nebiga ka maqlayay leedahay xadiidka marka shawaahid marka loo fiiriya waa xasan inkastoo shahru bnu xawshab dacfi uu ku jiro haddana wuxuu ku soo arooray shawaahid buu leeyahay qiraa'adan marka waxaa akhriyey inahu camila hayra saalixin kisaa'i baa akhriyey iyo yacquub alxadrami ayb labadoodaa waxay akhriyeen inahu camila hayra saalixin amal waxaan camal aan hagaagsanayn ayuu sameeyey qaala abu daawuud xadaanaa abu kaamil وهو الجحدري قال xدثنا عبدالعزيز يعني بن المختار قال xدثنا ثابت عن شهر بن xوشب قال سألت أم سلمة كيف كان رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقرأ هذه الآية أم سلمة su-aalay way leedahay ayuu leeyahay see nebiga u akrin jiray aaيadan إنahu cمل غayر صاaلح فaqاaلت waxay tihi qراءahaa wuxuu أkriyey إنahu camila غayra صاaلح qال أبو داود رwاaه هاaruن النحوي وموسى بن خلف عن ثاaبت كما قال عبدالعزيز ayب sida uu عبدالعزيز بن المختار yidhi قال xدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن حمزة الزyات حمزة الزyات waxaa wya waaba qaariga qaariga حمزة oo qراءada sabciyada mid ka mida leh محadiثna waa ahaa oo min rijaali mسلم uu ka mid yahay حمزة الزyات waa qaari waana yacnii qiraa'adiisa marka imaam axmed yaa waxaa la yidhaahdaa xubuu ka sheegayo waxa uu yidhi ma bannaysanayo salaad inaan ku akhriyo iyo laakiin wax sugan ma aha qiraa'ada xamsa qiraa'a mutawaatira oo nebiga ka sugnaatay waaye toddobada qiraa'ayna la mid tahay ayb ishbaacaadka tirada badan iyo waxyaabaha yacnii iyo waxyaabo fara badanoo marka ku badan ayuu marka tilmaamay laakiin min xayثu uma durin sugnaanshadeeda kama hadlin isaga nacam marka aniga ma laa astajiizuhaa iyo maahan marka yanii wama sugna ma dhihin ayb ma sugna maahan marka taasna macnaheeda ayb can xamزaةa الزayaat can abi isxaaq can saciid bni jubayri can ibni cabaas saddexda qaari ee reer kuufuu ka mid ah marka saddexda marka iyaga qiraa'aadka sabciyada ku leeyihiin xamse iyo kisaa'i iyo caasim saddexdoodaba waa kuufiyiin abu camarna reer basre u ahaa ibnu caamirna reer shaama u ahaa ibnu kaiirna maki buu ahaa naaficna madani buu ahaa xirmiyaani baa layihaha marka labadan makay madiine joogay naafic iyo iyo iyo ibnu kaiir markaa wuxuu yidhi qaala can ubay bni can abi isxaaq can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin can ubay bni kacbin qaal kaana rasuulu اllaahi salى اllahu عalيh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dacaa hadduu ducaysanayo bada'a binafsihi nafsadiisuu ku bilaabaya waqaala raxmat ullaahi calayna wacalaa muusa annaga iyo muuse korkeennaba naxariis allah yeelo low sabra hadduu sabri lahaa la ra'aa min saaxibihi اlcajab saaxibkiisa cajab buu ku arki lahaa khadr walaakinahu qaala laakiinse waxa uu yidhi in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunnii dawalahaa xamsatu xamse waa dheereeyey tadwiilkan marka maxaa laga wadaa waa shaday nuunkiibuu shiday min ladunnii dawalahaa xamsatu ay shadadaha waa shiday qiraadan marka naafica wuxuu aqriyaa nuunkoo fudud min ladunnii qad balagta min ladunii cuduraa waana sheega ibnu maaliga inay sidaasna jirta wafii ladunii ladunii qalla wafii qadnii muxuu dhihi jiray wafii ladunii ladunii qalla wafii qadnii hahay marka ladunii iyo ladunii labadaba marka waa waa jirtaan ayb naaficana fududeeyo nuunka wawala xamatu xamza markaa waa waa jiiday macnaha wuxuu ka wadaa waa shaday oo laba xarafuu ka dhigay nuunkii ayb labadaba marka nebiga tanna waa laga maqlay tanna waa laga maqlay ayb qiraa'aadka iyo awjuhda luqada waa isle waa isla soconaya oo bacda ahlilcilmiga wax ka alifina waa jiraa ibnu mujaahid iyo ayb iyo maki ibn abi aalib iyo ibnu khaalaweyhi iyo twjiiha qiraa'aadka qiraa'aadka marka naxwi ahaan waa towjiihin kitaabkan marka imlaau maamana bihi raxmaan abulbaqaa'i alcukburi uu leeyahayna oo icraabta qur-aanka ka hadlana wuu sheeg sheegaa qiraa'aadka towjiihooda mararka qaar qiraa'aa towjiiheedu adkaanaya waxay u baahan tahay marka qofka wax fasiraayo iyo tafsiir akrinaayo iyo inuu marka ilmaam u leeyahay qiraa'aadka daruuri wayb haddee usan ilmaam saas u lahayna inuu fiiriyo xataa ugu yaraan kutubahaas oo imlaau maamana bihi raxmaanka iisha uu soo mariyo sida ay u kala qiraa'aadka towjiihaadkoodu siday kala tahay cilmi hadda iska baa waxa waaye shibhi waxaa weeyaan aan ku badnayn dadka khaasatan dalabatulcilmiga ma aad nooguma dhex badna marka waana la dayacay si haddii loo fiiriyo qofkuna waxaa fiican funuunta inuu wada barto intiiba uu awood u heli karo midna inuusan ka tegin hadhow isaga marka aaladiisa iyo yacnii iyo malakadiisa waa aadi u xoojinaysaa qiraa'aadka kala duwanaashadoodana taysiiraa ku jiro dadka akhrinaayo taysiiraa ugu jiro xagga akhriska xagga axkaamtana taysiiraa ku jiro waxaa laga yaabaa qiraa'adan xugun hor leh inay keento ummaddii marka waa ku camal falaysaa ugu yaraan xataa khilaaf saa'ig ou noqonaa khilaaf haddii sidaanna waa samayn kartaa lagu yidhaha sidaanna waa ku bannaan tahay laba qiraa'ana ay ku kala tuseen sidii fiictaysiiraa ku jira iyada laftirkeedana sideedaba marka horeba waxa layskaga rugseeyeyba oo sidaan awjuhdan kale gedisan loogu keenay carabta carabkooda in lagu fudaydiyo annaga laakiin waxaa laga yaaba inay si noola cuslaato abu camr bnu اlcalaa oo kale idqaamulkabiir wax la dhaho qabaa idqaamulkabiirku qofka aan baranin wuxuu moodayaa yani isaga marka wuxuu leeyahay carabtu abuu camar lugawina waa ahaa idqaamka kabiirka ah waxaa ku jira takfiif uu yidhaahda takfiif ayaa ku jira u dhahaya walidaalika dadka haddii abuu camar idqaamaadkiisa kabiirka suusiday ku jirta yay ku jirtaaye haddii hal akriya in la yidhaha waa ku adkaanaya waxaan adayga badan see takfiif looga doonaa laisleeyahay laakiin carabta hadda joogto qaarkood aasaas ku hadlaba dhulkan hadda nejdi meelo ka mida qadar iyo dhulkaas ilaa riyaad iyo dhulka u dhowdhow idqaamulkabiirku warkoodu iskaga jiraa ayb had caadi markay hadlaayaan waa ku jiraan waxaana dhibaaya iyaga inuu kala furo wuxuu leeyahay maalan taadallii taadallii ta'danu lii waa dhibay ku tahay nacam taadalliidaasaa u fudud nacam haddaad fiirsatana waa idqaamulkabiir waayo nacam ayb marka marka la leeyahy dalaba litakfiif iyo waxaan naqliga iyo tashiilka hamsada lagu sameeyo iyo dalaban litakfiifa loo doo ayaa ayaa ku jira marka la leeyahay waa nisbi waayo adiga haddaysan kuu fududayn daday u fududahay waxaan adiga aad marka adayg waayo leedahay daday inay fududahay dhici karta marka fawaa'idaasaa ku jirta قال xadثna محمد بن عبدالرحمن أbو عبدالله العنبري قال xadثna أمyة بن khالد قال xadثna أبوالجاaryة العبدي عن شعبة عن أبي إسحاaq عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه لي وسلم أنه قرأهاa qad balغت min لduنيi وثqلhaa waana adkeeyey قال xدثنا محمد بن مسعوuد قال xdثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال xdثنا محمد بن ديناr قال xdثنا سacد بن أوس عن مسدع أbي يحيى قال سمعت بن عabاaس يقول أقرأنيi أبي بن كacب ayaa ii أkriyey كama أقرأhu رasuuل اللhi صلى اه سلم sidii nebiga isagana uu ugu أkriyey فيi عayن xamiأة مkفaفaة xaal ay tahay فيi عayن xamiأة mkhafafatan xaal ay tahay marka fii caynin xamiatinna waa la aqriyey fii caynin xaamiyatinna waa la aqriyey fii caynin xaamiyatin kuufiyiinta qaara akrinaaya fii caynin xaamiyatin marka labadii nebiga marka midaan inuu ka maqlay buu sheegay xamiatinna waa dhooqo xaamiyatinna kulul bilalifi waxaa weeyaan xaaratan وبالتkفيiف xamiئatinna waxaa weyaan dhooqa ah wasakh oy mahmuud iyadoo ay akhriyaan marka aلطiin الmuntin almutagayiر الlwn والطacmi mukhaفafatan marka la leeyahay aliftoo laga gooyey qاala xadaثnaa yaحyى بن الفضل qاala xadaثnaa وhayb yعnي بن cmr النmrي qاala أخbaranaa hاarوn qاala أخbaranii أbاn بن تغلب عan caطية الcawفy can abi saciidin alkhudriyi ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaal ina arajula qofka min ahli cilliyiina cilliyiinta dadkeeda ah la yushrifu calaa ahli اljannati buu fiirinayaa fatudii'u اljannatu jannadiibaa ifaysa liwajhii wejhi hortiisay ku ifaysaa kaannahaa sidii iyada oo kowkabun xidig ah duriyun ifaayo luul jawharad oo kale qaala wahaakada jaءa alxadiidu xadiidka sidaasuu ku yimid duriy oo adoolashada iyo adoolashada daalkana la godo marfuucata اdaali iyadoo daalkeeda la goday marfuucat daal madmuumata daal calaamatu craab waaye daalkan hadda calaamad craab maahan damada saarane marka madmuumata daal unbuu ka wadaa laa tuhmazu lama hamzeeyo hamze la'aan wain abaa bakrin wacumara laminhum waancamaa wain abaa bakrin abu bakr iyo cumar iyo wacumara cumar laminhum iyagay ka mid yihiin waancamaa waancama yani nicmadana waa u sugnaatay maxalushaahidkiisa marka waxay tahay duriyu iyo diriiun abu cumar marka diriiun ou akrinaa hamsow gelinayaa daalka u hoos dhigaa taasna marka waa jirtaa midaana hadda nebiga markaan uu sheegay xadiidkiibu marka kasoo inuu ka soo dhex bixiya ayb maxalushaahidkiisa marka meeshaasu ka wata ayb marka xadiidkan waa saxiix weeyaan inta dambe wa ina abaa bakrin wacumara la minhum waancama isaga waa shawaahid iyo mutaabacaday saxiix ku tahay qaybta dambe qaala xadaثna cثmaan bnu abi shaybةa وhaaruun bnu cabdالlaahi qaala xadaثna abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama qaala xadaثani اlxasan bnu اlxakm الnaqaciyu qaala xadaثna abu sabrةa الnaqaciyu can farwata bni musaykin alغuطayfiy qaala ataytu الnabiya salى اllahu عalيه alي wslam nebigaan u imid fadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay faqaala rajulu min alqowm nin dadkii ka mid ah wuxuu yidhi yaa rasuula allah akhbirnaa can saba saba nooga warran maa huwa ardun am imra'atun dhul miya mase waa naag faqaala laysa biardin wala imra'atin walaakinahu rajulun nin weeyaan walada cashratan min alcarab toban carabta ka mida dhalay fatayaamana sittatun lixna dhankaa yacnii yamani xaggeeday u baxeen midig watashaa'ama arbacatun afarna shaam iyo xaggeeday u baxeen qaala cuثmaan اlkhaطafaaniy makaana alhuطayfiy qaala cuثmaan wuxuu yidhi alkhaطafaaniyu farwata bni musayk alkhaطafaaniy makaana alhuطayfiy meesha qaala xadaana xasan bnu اlxakm annakhaci meeshaan marka wuxuu ka rabaa saba hamze mahmuuz inuu yahay inuu sheego ayuu halkan marka u qoray qال xdثna أحمد بن cبدة وإسmاعيiل بن إبراهيم أbو معmر الهudلي عن سفyان عن cمر عن عكرمة qال xdثna أbو هريرة عن النبي sلى الله عليه ولي وسلم qال إسmاعيiل عن أbي هريرة rواaية marka lفdulأdhi ku kala duwanaadeen fذakra xadيiث الوحyi buu sheegay qاala فذلika qwله حتى إذا فuزca عن qلوبهم xatى إida fuzica can quluubihim sidaasuu akhriyana nuskha abu daawuudka badanaa saasaa dabdisan fuzica qaara waxay qorayaan xataa idaa faraga laakiin bukhaari xadiidka markuu warinaayo wuxuu yidhi ina sufyaana bna cuyaynata rawaa can camrin can cikrimata can abi hurayrata can الnabiy sal ا ly slama furiga furiga qaaraa saas sheegay qiraa'adaas marka furiqa xaafidku wuxuu yidhi waxaa laga wariyey xasanulbasri qataada mujaahid wاlqira'aةu اlmashhuuraةu biالzaayi wاlcayni اlmuhmala ayb waqara'aha bnu caamir wayacquub alxadrami fazaca yacquub alxadrami iyo ibnu caamir waxay akhriyeen fazaca mabniyan lilfaacil macaanidan waa laysku fahmaya saaxibu badilmajhuudku wuxuu leeyahay qiraa'adan furiqa ama faraqa waa ka baxaysaa buu yidhi wa hadihi اlqira'aةu biالraa'i wاlmucjamati khaarijaة can اlqira'aati اlmutawaatira marka waa qira'a waxay iska noqonaysaa shaad ah قال xdثna محمد بن rافع النyسابوري قال xdثna إسحاaq بن سليمان الرازي qال سمعت أbا جعفر يذkر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ولي وسلم قالت قراءة النبي صلى الله عليه ولي وسلم بلى قد جاءتki آياaتيi فkذبت بها واsتكبرت وكنت من الكاaفريiن oo hoos dhig wada khطاaبkan marka yo ku dhacaa نفسadii nafsaddaa la ta'niisinaya ayb balaa qad jaa'adki waxaa kuu yimid nafsadii ahayd aayaatii baa kuu timid waa macnuhu ee umu salama wax lala hadlaaya iyada maaha ayb saa u qaadan ayb taasuu marka sheegay xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciifo abu jacfarkaasaa ku jira ciisa bnu abi ciisa maahaan alraazi ayb waana mursal haddana yani xadiidkan daud laftirkiisa qaala abu daawuud hada mursalu xadiidkan waa munqaic mursal bimacnaa munqaic buu ka wadaa alrabiicu lam yudrik uma salama rabiicu bnu anas ma soo gaarin umu salama marka xadiidka isaga marka dacfigaasaa ku jiro marka dabdigan oo bikasri ta alkhiaab fi lmawaadic alarbacati yay ku soo aroortay alimaamu abari isaga wuxuu yidhi ibnu jariir aayadda markuu sheegaya wاlqirاءaة اlatii laa asتajiizu khilaafaha maa jaءat bihi quraaءu اlamsaari ayb mujmacaة calayhi naqla can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيh ali wasalama wahuwa اlfatxu fii jamiici dalika in la kordhigo qiraa'o kale ma bannaysanaayo yidhi aniga balaa qad jaaءatka aayaatii fakadabta biha wastakbarta wakunta min alkaafiriin taas mid aan ahayn ma bannaysanayo quraa'da dhanna kaasay ku ijmaaceen buu leeyahy ayb wuxuu leeyahay marka qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa haaruun bnu muusa الnaxwiyu can budayl bni maysarata can cabdillaahi bni shaqiiq can caaئiشhaةa qaalat samictu الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam nebigaa maqlay yaqra'uhaa isagoo akhrinay faruuxun warayxaanun soo saa arinay jumhuurta marka farawxun bay dhahayaan wafii macnaha alfarx wاraaxatu farawxun marka la yidhaha rada la ka dhigo alfaraxu wاraaxatu aw اlmaqfiratu aw اljannatu ama rawxun min algami murugtoo laga raaxaysto abu bakr iyo abu raziin iyo xasan اlbصri cikrima ibnu yacmar qataada huways can yacquub yacquub alxadrami wabnu abi surayj can اlkisaa'i iyaguna waxay akhriyeen faruuxun marka faruuxun qira'a mutawaatira waa kisaa'i marka laga fiiriye yacquub birafci raa'i marka faruuxun marka la akhriyana laba macnay leedahay faraxmatun in laga wada isku mid yihiin macnaha labaadna waxaa weeye faxayaatun wa baqaa'un faruuxun yacni nolol waxay u sugnaatay ayb saasay noqonay marka haddii ra'da la dugo qaala xadaanaa axmed bnu xambal wa axmed bnu cabdata qaala xadaanaa sufyaan can camrin can caطaa qaala bnu xambal yacni can caطaa qaala axmedu lam afhamhu jayidan can safwaana qaala bnu cabdata ibna yacla safwaan bnu yacla can abiihi qaal samictu الnabiya salى اllahu alيh ali waslm nebigaan maqlay cala almimbari mimbarka korkiisa yaqra'u isagoo akhrinayo wanaadow yaa maaliku isagoo saa akrinayo ayb waana qura'da dhammaan yaa maaliku bay akhriyeen ayb cali bnu abi aalib iyo ibnu mascuud ibnu yacmar baa waxay akhriyeen wanaadow yaa maali kaafka ay ka tegayaan marka marka maxaa laga wadaa waa tarkiim waa tarkiim ayb waa ismu muraqam kan dambaa marka la gooyey yaa maali ayb siday aheedana marka lagu dhaafay laba luqa ku jirtay luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir macruuf ah ayb ibnu cabaasaa la weydiiyey markaasu wuxuu yidhi war ahlunaar tarkiim iyo wax ka shuqliyaaba haystuu yidhi tarkiim iyo nin iska tawasucaya sameeya marka wax ka shuqliyo yayba ku jiraan naaray ku jiraan saasoo kale qaala abu daawuud yacni bilaa tarkiimin tarkiim la'aana la akriyey baa yuu ka wada yaa maaliku buu nebigu yidhi ayb midda kale marka waa mutawaatir maahan waa iska qiraashaad haddiiba ay cali iyo ka ansaxday qaala xadaanaa nasr bnu caliyin qaala akhbaranaa abu axmed qaala akhbaranaa israa'iilu can abi isxaaq can cabdiraxmaan bni yaziida can cabdillaahi qaal aqra'anii rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkii baa ii akhriyey inii ana arazaaqu dulquwati اlmatiin innii ana arazaaqu buu ii akriyey isnaadka xadiidkan marka waa saxiix qiraa'adan marka qiraa'a shaadda waa maca sixati isnaadiha qiraa'ada mutawaatirkaoo musxafka ku taallay khilaafaysaa in allaha ina allaha huwa arazaaqu dulquwati اlmatiin waa qiraa'ada mutawaatirka midaan marka inii midaan dhahaysa inii ana arazaaqu bilquwati اlmatiin waa shaad qur-aan marka salaad laguma tukan karo tan oo kale laakiin tafsiir iyo waa iska gashaa qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaqa can اlأswad can cabdillaahi ana الnabiya salى اllahu alayه ali wasalam kaana yaqra'u fahal min mudakirin fahal min mudakir yacni mufaqalan isagoo la shibay mudakir sidaa la dhahan ayb asalku marka wuxuu ahaa mudtakir mudtakir muftacil muftacil ayb waa muftacil ayb waxaa kulmay marka faau lficli waa daaliki ayb miimkan iska dhaafseen id takara oo kale waxaa kulmay marka faau lficli oo daalki ah ayb iyo ayb bacda daal marka waxaa yimid ayb ta waa laysku idqaami marka daalay isku noqdeen marka daal iyo ta ayb waa laysku shiday mudakir carabtu saasna waa yeeshaa buu leeyay fii ma kaana awaluhu daalan yatbacuhaa ta alifticaal wixii daal daal hadday ka daba tagto taa-ulifticaal taa-ulifticaal waa maxa iftacala tii ku taada ku jirta taa-ulifticaalka oo daal oo ka horeeyo daalay u gedinaayeen oo maxay dhahayaan marka iddakartu iddakartu iddikaaran maxay ka wadaan marka iddakartu id takartu id takartu daalkan iyo ta'daan haddii laysku laysku qabto oo loo bedelo daal oo daal loo bedelo maxay noqonaya marka iddakartu yay noqonaya iddakartu fahal min muddakirin marka sidaas u akhriyeen ayb qaala abu daawuud madmuumaة اlmiimi maftuuxaة اdaali maksuuraة اlkaaf miimkoo la godo daalkii oo la kor dhigo kaafkii oo la hoos dhiga mudakir ayb qaala marka idqaamkao dhanaaba takfiif iyo loo sameeya aduu samayyaaa qaala xadaثna axmed bnu صaalix qaala xadaثna cabdulmalik bnu cabdالraxmaan aلdamariyu qaala xadaثna sufyaan qaala xadaثanii mxamed bnu اlmunkadir can jaabirin qaal ra'aytu الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam yaqra'u nebigu akhrinayaan arkay yaxsibu ana maa lahu ahladah ayb markii horeisnaadku waa xasan qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can khaalidin can abi qilaaba canman aqra'ahu rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam dadkii nebiga uu akhrisiiyey qur-aanka fa yowmaidin laa yucadabu cadaabahu axad walaa yuuhaqu wahaaqahu axadun oo mabni lilmajhuul oo kale yucadabu yuuaqu saas la dhaho ayb oo sidaasoo marka ku akhriyo qiraa'adan marka albinaaءu lilmafcuul yucadabu iyo yuuhaqu kisaa'i baa akhriyey iyo yacquub inta kalena waxay akhriyeen mabni lilfaacil ayb fayowmaidin laa yucadibu cadaabahu axad wlaa yuuiqu waaaaqahu axad inta kale akhriya macnahana waa layska fahmaya qaala xadaanaa mxamed bnu cubayd qaala xadaanaa xamaadu can khaalidin اlxadaa can abi qilaabata qaal anba'anii man aqra'ahu الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam qof nebiga uu u akhriyey qur-aankii baa wuxuu ii warramay ow man aqra'ahu man aqra'ahu الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam ama qof uu u akhriyey qof nebiga uu u soo akhriyey فyومئidin laa يucadabu qaal abu daawuud qara'a caasimu وsulaymaan اlأcmaش acmaش marka qaari uu ahaa qira'aadka yani wuxuu ku ahaa yani aaduu baaric ugu ahaa fannigiisay ahayd qira'aadka xadiidkana da waa aragteen oo kutub sita acmaش lagama waaynayo qira'aadkana ikhtiyaaraadu leeyahay mar waxaa dareema culummadii hore culumtu inay isku wada kulli wada baranayeen oo qofka waxaan baro waxaana jaahilka ahbaa ugu daran ugu yaraan waxaa fiican qofka inuu culumta mid walbaa xataa haddii uusan aad usii baranayn muqadamo yar un inuu ka barto xataa laakiin wax fakera haddaadan ka haysanin yacni fanni dhaan oo funuunta cilmiga ka mida hadhow marka yani see qofku inuu caalim ku noqdo oo u rabaa marka hadhow unbaa nuqsaanta halkan ku jirta meel unbay qofka ku imaanaysaa dadadka waktigan joogana waxay u badan yihiin saas waktigaana saasa iska badatay haddii la helaba qofku haddii uu yani haddiiba la helaba hal qiraa'a inuu si fiican u yaqaano u barto adda fiican si fiican u gudo karo culumta kalena wax ka bartaaba nasiib qara'a caasimu وsulaymaan الأcmaش وطalxaة bnu muصarif وabu jacfari yaزiid bnu الqacqaac abu jacfar almadani dadka markaan reer quraada madiinu ka mid ahaa wa shaybatu bnu nisaaxin wa naafic bnu cabdiraxmaan wa cabdullaahi bnu kaiir addaari ayb labadii xaramku abu camri bnu اlcalaa wa xamsatu bnu xabiibin الzayaat wa cabduraxmaan اlacraj soona qaari buu ahaa وqtaadة والxasn الbaصriي وmujaahidu وxumayd الأcraj وcabdالlahi بن cabaas laa yucadibu bay akhriyaan walaa yuuiqu ayb cabdiraحmaan بn abi bakri أyضا qarأa laa yucadibu buu akhriyay وaqara'uu kulhm walaa yuuiqu ila alxadiid almarfuuca maahane fainahu yucadabu bilfatxi ilaa xadiidkan hadda aan soo sheego marfuuca maahane buu leeyahay dadkan kaleo dhan laakiin waxay akhriyaan iyaga laa yucadibu walaa yuuhiqu qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة عبيدة مؤذن عبيدة حد أن, أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا بوشاغي ذكر فيه أو كشاغي جبريل وميكائيل فقال waxa uu yidhi jabraaئila wamiikaaئila jabraaئila wamiikaaئila sidaasuu yidhi ayb xadiidka isnaadkiisa waa daciif oo cadiyat alcawfi baa ku jiro ayb ayb laakiin acmash sidaa waa laga wariyey isaga ayb abu cumar adduuri isagu wuxuu yidhi mahmuuzaani kitaab buu leeyahy qiraa'aatu nebiy sal alla ly slam la yidhaahdo oo wuxuu yidhi marka mahmuuzaani waa laba mahmuuz ayb waasawaabu xadfu lyaa jabraa'ila wa miikaa'ila iilada ya-dii baa marka uu goynaya bacd اlqura oo markaa wamiikaa'ila iyo akhriyaanna waa jiraan qaala xadaثna zayd bnu akhzam qaala xadaثna bishru yacni bna cumar qaala xadaثna mxamed bnu khaasim qaala dukira kayfa qira'aةu jibriil wamiikaa'il cinda alacmash jibriil iyo miikaa'il qiraa'adooda sida akhrintooda siday tahay yo acmash agtiisa lagu sheegay faxadaثna alacmashu can sacdin الطaa'iyi can caطiyaة alcawfiya can abi saciidin اlkhudriyi qaala dakara rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam saaxiba suuri buu sheegay faqaala can yamiinihi jabraa'ila wa can yasaarihi miikaa'ila ayuu yidhi ayb caiya unbaa ku jira kan qaala xadaثna axmed bnu xambal qaala xadaثna cabdالrazaaq qaala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi qaala macmaru warubama dakara bna اlmusayib qaala kaana الnabiyu salى اllahu عalيه ali wasalam wabu bakrin wacumara wacثmaana yaqra'uuna maliki ywm اddiin ayay akhrin jireen bilأlf wa أwalu man qara'ahaa maaliki yowmi اddiin qofkii ugu horreeya oo akhriyey marwaan buu ahaa marwaan waxaan jirin isaga akhrin kara wuxuu ka wadaa marka isaga saciid ibn اlmusayib qofkii ugu horreeya oo ka maqlay oo meliki akhrinayo marwaanu ahaa oo ilaa melikida iyo maalikida qura'da waxayba u badan yihiin melikiday u badan yihiin oo marka maalikida marka caasim iyo waxaa akhriyaan marka iyo iyo quraada labada kale kuufiga mid ka mida yaa maaliki akhriya inta kalena maliki bay akhriyaan ayb taasuu marka rabaa inuu kala sheego ayb maalikida marka bilalifi caasim iyo kisaa'i iyo yacquub iyo khalafa akhriyaan caasim iyo kisaa'i waa toddobaday ku jiraan ayagu yacquub iyo khalafna saddexday ku jiraan yacquub alxadrami khalaf isaga marna waa raawi xamsow ka wariyaa marna isagaa qiraa'a iyo xaraf leh khalaf ulcaashira la yidhaha marka marka uu xarafka leeyahay haadaa xarfu khalaf haddii la yidhaha qiraa'adiisa waa gaarka ah marka kalena sabciyadan waxa ugu jiraa riwaaye ahaan riwaayatu khalaf can xamsa saasay noqonayna kuwaas akri inta kale waxay akhriyeen waqara'a albaaquuna maliki yowmi اddiin maliki marka malikida marwaan ma bilaabina qira'a saxiixo jirto nebiga ka sugnaatee qaala abu daawuud hada asaxu fi xadiidi zuhriya can anas wazuhriya can saalim can abiihi qaala xadaana saciid bnu yaxya alumawiy qaala xadaanii abi qaala xadaana bnu jurayj can cabdillaahi bn abi mulaykata can umi salamata dakarat ow kelimatan hayraha waxay sheegtay kelmad dakarad buu yidhi ama kelmad kale qiraa'ata rasuuli اllaahi salى اllahu alيyه ali wasalam bay sheegtay bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin الraxmaan الraxiim maliki yowm اddiin yuqaطicu qiraa'atahu aayatan aayatan qiraa'adiisa marka aayad aayad buu u kala reereebaya marka maxalushaahidkiisa waa melikidaas xadiidkan waa xadiidka bacd اlculamaa shaaficiyada ay u deliishadeen bisinka ilaa akhrinaya oo waxay yidhahdeen nebiga qiraa'adiisa noo sheegaan yidhi musala markaasay tihi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wax hoos loo akrinaa lama sheegin ibnu xajar wuxuu yidhi deliil uma ahan nebigu qiraa'adan inuu salaad ku akhrinayo yaa sheegayn yaase yidhi bisin lamaba akhriyaba lama dhihin maogtaan bismillahi raxmaan raxiim waa akhrinaayey waxaan isku haynaa hoos ma u akhrinayo mase kor tan marka deliil ma noqonayso hoos iyo kor midna ma sheegaysa salaadii qayrkeed midna laguma sheegin marka aadu marka ibnu xajar waan waa naqdiyey istidlaalka taas yuqaicu qiraa'atahu aayatan aayatan sidaanaa fiican marka sunnadu marka waxaa fiican aayad aayad in loo kala googooyo waajib maaha maxaa yeelay yani aayaduhu xataa waa ku kala bedelan yihiin masaaxifta waxaan ujeedaa qiraa'aadka laftirkooda tirsiga aayadaha marka la fiirsho qaaraa marka aayad aan laba aayadood hal aayad ka dhigayo marka aayad in lagu istaago hadday waxa tahay yani taas kalena maxay noqonay marka qofka uu waxaa weyan waqfiga qur-aankana wixii uun fuxshi macno faaxisha uu ka soo baxayo yaa marka qofka inuu ka joogo ay tahay ama haddaan macno faaxisha ka soo baxayna qofku meesha wuu wadi karaa wasli waa samayn karaa meel laleeya ilaa meeshaan ku joogso male oo macno faaxish inuu imaanayo maahne walaysa fi lqur'aani min waqfin wajab ayb tan laakiin sida qiraa'ada nebiga ahaydo afdalka ah oo mustaxabka ah waxaa waaye in la kala reereebo ayb aayad aayad oo aayadda madaxeeda lagu istaago ayb qaala abu daawud marka tan waa ficil marwaajib lagama dhigi karaa dadka qaar marka waxaa jira masaajidda qaar mararka qaar buuq ka istaaga nin baa wuxuu rabaa inuu baraarujiyo mas'aladan sida ugu fiican u baraaruji kara sidee waa war nebigu wuxuu samay jiray sidaa isagaa waxaa fiican in aayadda madaxeeda lagu istaago saasa afdal ah qiraa'ada nebiga saasay ahaan jirta in laakiin haddii uu yidhaahdo waxa aad akhrisay ka kac waayo dad imaamyada ku haystaa arkaysa yaa kuu dirsaday u kule laba aayad isku tax yaa ku yidhiyu kule yaa ka reebe isagana kanuu xadiidkan uu keenayaa marka waa ficil midkan ficilku istixbaabuu tusaama asaga wujuub tusaama waa dad marka istidlaalkii ka wareeray oo dadku waxaynan maqli jirin inay maqashiyaan rabo bas keliya mas'aladaas waa ogahay aniga haddaad saas rabtana waxay ku fiican tahay war sunnada hala ilaaliya iskaga joog balna dhehin laakiin yani waajib iyo xaaraan iyo salaaddii waxba kama jiraan iyo meeshaas ay gaali qaala abu daawuud samictu axmeda yaquul alqiraa'aة اlqadiimaة maliki ywm اddiin qaala xadaثna cثmaan bnu abi shaybata وcubayd اllahi bni cumar bni maysarata wahuwa alqawaariiriyu almacnaa ay almacnaa waaxidu قال xdثna يزيد بن hاrون عن سفyان بن حuسين عن الحكم بن عتyبة عن إبراهيم التyمي عن أبيه عن أbي ذر قاaل كنت رديiفa رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم نبga fangalkiisan ah وhuوa calىa ximaarin isagoo dameer saaran والشhaمس qoرaxdana cinda غuruubiha dhiciddeeda ay ku dhowdahay faqاala waxa uu yidhi hal تdري أyna تغرب haadiهi ma garanaysaa tan meeشha ay u dhacayso qلت اللaه وrasuuله أعلم alle rasuuلa ogbaan cilmina qaala fainahaa taqrubu fii caynin xaamiyatin way dhacaysaa fii caynin il xaamiyatin kululay il oo kulul fii caynin xaamiyatin buu ka rabaa xamiyatinna hore u soo sheega xaamiyatinna laba qiraa'o sabciyataani mutawaatirataani qaala xadaثanaa moxamed bnu ciisa wahuwa abu jacfar aلطabaac qaala xadaثanaa xajaaju can ibni jurayj قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لبن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم في صفة المهاجرين المهاجرين تصفذوا أيوهم ماشي أهل صفة الجناين فسأله إنسان قفبة ويدي أي آية في القرآن أعظم qur-aanka dhexdiisa aayadday ugu weynin badan qaala النabiyu salى الlah عalيه alي wsلم allahu laa ilaha ila huwa اlxayu اlqayuum laa taأkhuduhu sinaة walaa nawm hadalku ilaahay kulligiis waa weyn laakiin qaar baa ilaahay subxaanaه watacaala ajar badan uu geliyey ama kalaam ullaahi mid yar ma jiro wax yar ma qaal marka ayadda ayatulkursiguna marka waxuu ka mid yahay qur-aanka aayadihii aayadaha qur-aanka aayadda ugu weyn qال xadثna أbو mcmr cbdاللahi بن cمr بن أbي الxajاaج الmنqriي qال xadثna cبdالوارث qال xadثna شhayبان عن الأcمش عن شhقيq عن iبن masعوud أنه qرأa hayt lka faqaala shaqiiqun shaqiiq waxa uu yidhi innaa naqra'uhaa hi'tu laka mahmuus buu ka dhigay hamsuu geliy hi'tu laka faqaala bnu mascuudin aqra'uhaa kamaa cullimtu waan akhrinayaa buu yidhi sidii lay baray inaan aqra'uhaa waan akhrinayaa kamaa cullimtu sidii la igu baray aan u akhriyaa axabu ilaya la ii jacayl badanyahay taadan anu ma haysteen laakiin aniga sidii la ii baraan u akhrinaa buu leeyahay qaala xadaanaa hanaadun qال xadaثna أbو mعaawiية عن الأcmش عan شhaqيiqi qaal qiila لcabdاللaahi ina unaaسa dad yaqra'uuna hadihi الآaيaتay akhrinayaan وaqaalat hi'tu laka faqaala إنii aqرأu kamaa cullimtu أxabu ilaya inaan akhriyo sidii la ii baraan la ii jacayl badan yahay وaqaalat hayta laka sidaasna marka waa ku timid hayta laka ibn mascuud sidaa u akhrina abu cmr caaصim xamزة kisaa'i yacquub khalf ayaa akhriyaan abu jacfar yaziid ibnu اlqacqaac iyo naafic iyo ibnu caamir ibnu caamir fii riwaayati ibni dakwaan riwaayadiisa ayb hishaam ibnu camaar iyo hishaam iyo iyo ibnu dakwaan labadaas raawi buu leeyahay riwaayada marka fii riwaayati ibni dakwaan hiita laka buu aqriyay hiita bikasri lhaa-i wafatxi taa min gayri hamsin ibnu caamir fii riwaayati hishaam ibni camaarna waa riwaayada kale waxaa akhriyey min dariiqi اlxulwaaniyi kadalika laakin bilhamzi hita laka wa min ariiqi hayri اlxulwaaniyina hitu laka isagaa laba dariiqiyo kalena ayb ibnu kaiir wuxuu akhriyey haytu laka haytu laka intaa marka waan soo wada arantay قال xdثna أحمد بن صالح xا xadثna سلyمان بن داوuد المهري قال أخبرna بن وهب qال أخبرna هiشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار yb أخو سلyمان بن يسار سلyمان بن يسار ayb oo فuقahadii waa weyneyd ka mid ahaa mdينة عن أbي سcيid الkdري qال qاla رsuuل الlahi slى الlه عليه لي وsلم qاl الlah عزa وجل لبني إسراaئيل oo all ku yihi reer bني إسراaئيل اdخلوا الbاaba سujada وqulوu xطة تغfr لكم خطاaياaكم تغfr ayb saasaa marka xadiikan ku yimid ayb quraaduna marka nغfir iyo qaaraa nغfir akhriyey aayaddan suuرaة البqرة acraafna saasay akhriyeen ibnu caamir bita'niiث uu akhriyey labadaba ayb tukfar iyo tukfar buu akhriyey naafic iyo abu jacfar bitadkiiray akhriyeen fii hadihi اlaaya yacni bilyaa yugfar bay midaan akhriyeen wa ta'niid fi lacraaf tan acraafna tukfar bay akhriyeen yugfar iyo tukfar yacquub midda acraafku ku waafaqay kuwan ayb waاtafaqa haؤulaaءi اlarbaca calىa dami xarfi اlmudaaraca in la godo wafatxi اlfaa ay isku waafaqeen waqara'a albaaquuna inta kalena binnuuni wafatxihaa wa kasri ilfaa naqfir cala albinaa'i lilfaacili bay labadaba akhriyeen midda acraaf ku jirta iyo midda ku jirta suurat اlbaqara qaala xadaثna jacfar bnu musaafir qaala xadaثna bnu abi fudayk can hishaam bni sacdi biisnaadihi milahu qaala xadaثna muusa bnu ismaaciil qaala xadaثna xamaadun qaala xadaثna hishaam bnu curwata can curwa أن cائشhaةa qاaلت نزل الوحي عlى رasuuلi اللahi صلى الله عليه ولي وسلم faqرأa عalayha wxuu ku أkriyey sوuرaة أنزلnaaha وfaradnaaha oo marka rada layska تkفiifiya qaal أbu daوud yعni مkخaفaة xatى أtىa عalى hadiه الآaيaaت وfaradnaahaana cmr وfaradnaaha oo rada la shido آkhiru kitaabi الxروف إلا تنفع